wala ku dhiyay deensoor meel ku korreyta wala ku dhiyay boqol xudur soona xudur meel alla meel koonfur galbeed ee kusii hoolagaas dareeran insha allahu tacaala ciidamada hadee wala liin suubi ya ku mid ahayta inay shacabku liin baadna ilaaliyaan wala lana guulaysateen waana guulaysata doontana baada ku roojiye dadka isan ku dhalateen nimanka cadowgeena halkula dagaalamayo shacabkana ka faraxay guulo badanna ha ka hooyeen yanagati dagaalkana qaababkii hore iyada in isku bedelay nimanka cadowga ee habayaraato melyo dalka xarunyo kaleeyin ku kusugan yihiin deegaanadu ma jirto xara ciidan oo la tilmaamayo cadow ka suganya ilaa hadda ma lahayo meelo badanoo hadda meelo tababaro ku dareer jiraan boqol meel ku bada tababar ku dareerana jiraan insha allahu tacaala lowr shabeellana wala rajeeyeen waqtiyaha dareeriyana tababarada inay unu furno wala karaasi barbar socda ciidamadii hordhaan tababarada un ku bahay inay dib haddana maadaama cadowga hiraab walba farsamo cusub iyo sheenhaan inay iyo tababaro cusub dad khubare iyo siisi hayaan si cadowgaas lama lama isadiid an horow iyo ku ka adkaada fadeen una wala rajeeyeen insha allahu tacaala kaalmada umadun iskaalmaysatay ciidan shee iyo shacabka iskaalmaysatay inay ku ku badbaadi doonaan cadowga